xildhibaanada sharafka leh wasiirka arrimaha gudaha amniga qaranka iyo wasiirka hageenka iyo wasiira dowlaha labada saxaafadda assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu maanta waxay tahay taariikhdu bisha kow iyo labaatan bishii afaraad laba kun iyo saddex iyo toban kalfadhiga labaad kulankii sagaal iyo tobanaad waxaa soo xaadiray boqol iyo sagaashan iyo kow xildhibaan sidaas awgeed shirka ama fadhiga waa noo furan yahay ajendaha waa hal ajenda keliya oo ah su-aal weydiinta wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka mudane cabdikariim xuseen guule kadibna wixii hoola ah aan sii geli doono haddii ay ilaah u marka waxaan malaynayaa ajendaha kixintiisa aan ka sugay waa mahadsantihin بسم الله الرحمن الرحيم mudanayaal intaan hawshay lagelin waxay waxaan rabnaa inaan waxay aan caddeeno qodobka soddon iyo shanaad ee xeroosaadka waa hadaljeedinta wasiir ama wasiira qofkasi waa mataqaanaa mas-uuliyad u haya qodobka soddon iyo lixaad waa nidaamka fadhiga golaha waxaan filayaa in labadaas qodob annagoo raacayno oo aan dejisanay xeroosaadkan inaan taas aan ku socon doono ajendayna maanta waxaa weeye su-aal weydiinta xubnihii soo gudbiyey mooshinka ayaan ku yeeraya inay halkan ka akriyeen mooshinka qofka u wakiila falitafadal bismi illahi raxmaan raxiim mudane guddoomiye xildhibaanada sharafta leh waxaan rabaa inaan halkan ka aqriyo mooshin ay soo gudbiyeen tiro xildhibaano oo soddon ka kooban ku guddoomiyaha golaha waxaa la soo gudbiyey mooshinkan taariikhda markay ahayd kowda bisha afraad labada kun saddex iyo tobanka ku socoto guddoomiyaha golaha shacbiga ujeeddo su-aalo weydiin wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka mudane guddoomiye annagoo ah xildhibaanada magacyadooda hoos ku xusan yihiin waxaan si xushmad leh iyo qadarin leh kugu soo gudbinaynaa annagoo cuskanayna qodobka toddobaatan iyo sideedaad ee xeroosaadka in golaha la hor keeno wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka si su-aalo loogu weydiiyo arrimaha ammaanka mahadsanid magacyada iyo xildhibaanada sadeexay kow cismaan aadan dhuubow doctor ibraahim suleymaan xaaji nuur cabdulqaadir sheekh cali ibraahim cabdullaahi cumar abshir maxamuud cabdi cali ciise axmed yuusuf cabdullaahi bila nuur yaasiin cabdi sheekh cabdirasaaq cabdirasaaq daahir maxamuud maxamed xuseen nuur maxamed cusmaan maxamed sheekh aadan maxamed sheekh aadan hiiraale cabdulqaadir cusuble cali maxamed cabdullaahi nuur maxamed maxamuud ducaale mahad maxamed ducaale mahad maxamed salaad axmed aadan cabdiraxmaan maxamed keyrow maxamed cabdiraxmaan cabdi cusmaan doctor cabdirasaaq doctor cabdicasiis sheekh yuusuf mahdi cali cusmaan bishaar ugaas ibraahim sooyaan cabdi warsame cumar islow maxamed mustaf sheekh cali dhuxulow ismaail libaax ibraahim naciime maxamed gacal daahir amiin jeesow cabdinaasir maxamed cali suuri diiriye carab soddonkaas xildhibaan ayaa soo gudbisay mudane guddoomiye shan su-aal ayaan haddana waxaan waa xildhibaanada ayaa soo jeedi doona saddex xildhibaanaan u xilsaaranay inay maaragtay arrintaas su-aalo weydiiyaan wasiirka wabilaahi towfiiq waana mahadsan tahay xildhibaanada waa mahadsan yihin halkan waxaan ku hayaa afar xildhibaan inay su-aasha weydiin doonaan oo qoraal ah bismi illahi raxmaan raxiim intaanay su-aalaha u gelin oo wasiirka aan u yeedhin mudanayaal waxaan filayaa in baarlamaanka shaqadiisa ay haddahay ciddii loogu yeerna ay si sharaf iyo nidaam ay u imaanayso marka annagoo dhowle noqda soddon iyo shanaad xeeroosaadka iyo kan soddon iyo lixaad hadda waxaan guda waxaan gudagelaynaa su-aalihii shanta xildhibaan oo su-aasha loo xil afarta xildhibaan loo xil saaray haddii su-aal ay weydiiyaan wasiirka ay qanci waayaan follow up waxdeedi one minute ay leeyihiin oo wasiirka ay weydiisan karaan inuu sii caddeeyo marka waxaan ilaalinaynaa nidaamka iyo iyo martida naloo yahay marka waxaan rajeynaynaa insha allah inaan saas aan ku wada shaqayn doono wabillahi tawfiiq haddana waxaan yeerayaa wasiirka inuu golaha salaamo oo kusoo dhawaado microfoonka intaan su-aalaha u jeedno
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قدوميها حبنها برلمان كشرف تري حبنها صحافة مركز شرف تري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنت وحشرت ويلي أنا سوري استعمل برلمان كصوماليات وآهيات المسلمين في شرع الدجينة عن آدو أهل السنة هاي سؤال ويدين تاع برلمانكو الحبناء حكومة الشاشة ويدين إني تاعيبو بدون واجب كل شقو وكو قيحان دستوركا يحير صاحب برلمانكا haddaan kaftamo anigu waxaan ahay dadka reer webiga webiga ku dhashay marka waxaan ku maamaanaa mudug ninkii isaa ka weyn waxaan ka wadaa xukuumaddani waa xukuumo baarlamentarian oo baarlamaanka ka timid baarlamaanka ayaa ka sarreeya baarlamaanka ayaa xaq u leh mar walba inay la xisaabtamaan toosiyaan wax alla wixii shaqooyinkooda ah ay ku hagaan baarlamaanka ayaa xaq u leh marka marna dad baarlamaanka ama ka weyn ama ka sarreeya ama maxay su-aalo idii weydiinayaan dareensan haba yaraatee marna ma ahayn mana aaminsanin waxaan aaminsannahay in shaqadiinii iyo waajibkii qaranku uu idii idmaday dad gudanaya oo haya inaad tihiin aad iyo aad aad umahadsantihin
waa mahadsan tahay wasiir haddana waxaan gudbaynaa su-aalihii afarta xildhibaan waxaa ugu horeeya xildhibaan yaasiin cabdiseef oo su-aasha koowaad iyo labaad isu qaadanaya fare tafadal cid kasta meesheeda loo geeyay microfoonka mudane gudoomiye mudanayaal mudane wasiir mudane gudoomiye waxaan halkan si xushmad iyo qadarin leh kuugu soo gudbinaynaa su-aalaha ay xildhibaanadu weydiinayaan wasiirka amniga gudaha iyo- wasiirka wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka wasiir cabdikariim xuseen guuleed si waafaqsan qodobka toddobaatan iyo sideedaad ee xewaroosaadka baarlamaanka su-aasha koowaad mudane wasiir waxaad warbixin ka siisaa baarlamaanka maxaabiista lagala baxay xafiyada nabad sugidda ee muqdisho taariikhdu markay ahayd saddex iyo tobankii maarch labada kun iyo saddex iyo tobanka su-aashu waxay ka dambayn doontaa warbixinta aada bixiso marka hore waxaan ka codsanaynaa inaad warbixin ka siiso baarlamaanka dhacdada ayada
su-aashu way ku taalaa israacsiin
macnaha waxa weye ama la israacin karaa ama markaad warbixinta bixiso unbaa lagu weydiin karaa haddiise layga codsado inaan israaciyo su-aashu waxa weeye waa imisa tirada maxaabiista maxaadse ka qabatay
taasi waa su-aasha koowaad haddii wasiirka daalaalahay loo daayaysa gudoonka fadlan fadlan su-aasha labaad haddii wasiirka loo raacsiinayay tona oo malaynaya inay waqti qaadan doonto asaan weydiinaynaa may ha israaciil musa israaci marka su-aasha labaad mudane wasiir waxaa baryahan isa soo tarayay digniino khatareed oo ay bixinayeen sirdoonka caalamka sida dowladda ingiriiska oo soo saartay shantii bishii abril labada kun iyo saddex iyo tobanka digniintaas kadib fadhigii ugu horreeyey ee golaha wasiirada sideedii abril labada kun iyo saddex iyo toban wuxuu golahu isku raacay inaysan jirin wax khatar sidaas darteed wax khatara sida uu warbaahinta u sheegay wasiirka warbaahinta wasiirka wasaaradda warbaahinta oo ku hadlayay magaca golaha wasiirada waxaa dhacay waxaa taariikhdu markay ahayd afar iyo tobankii abril rumowday khatartii laga digayey uuna dhacay xasuuqii banaa ee ka dhacay maxkamadda gobolka banaadir halkaasoo ay ku nabwaayeen in ka badan soddon muwaadin ayna ku dhaawacmeen lixdan muwaadin isla markaana uu dhacay taarikhii labaad ee lala beegsaday muwaadiniin u dhalatay dalka turkiga kana tirsanaa bisha cas oo iyaguna isla goortaas ku nawaaday su-aashu waxa weeye ee maxaad ka ogeyd go-aankii golaha wasiirada maxay ku salaysnaayeen maxaad ku salayseen inaysan khatar jirin b maxaad ka qabatay faldambiyeedkaan dhacay c xaggee laga soo abaabulay d maxaa talooyin ah oo xukuumaddu ka qaaday in aanay mar dambe si aanay mar dambe u dhicin dhibaatooyinka noocaana xaasan maxaa tallaabooyina waa talooyin maa maxaa tallaabooyina maasan gudow
bismi illahi raxmaan raxiim xildhibaan yaasiin aad iyo aad u mahadsan yahay Ee, marka hore intaanan ka jawaabin su-aasha waxaan rabaa inaan u mahadceliyo ciidamada kala duwan ee qalabka sida soomaaliyeed iyo ciidamada nabadgelyada gaar ahaan sida ay mar kasta isugu howlaan mar kastana uga shaqeeyaan xasilinta nabadda iyo sugidda amniga runtii ciidanka ee kala duwan ee soomaaliyeed ee qalabka sida shaqo aada iyo aada u ballaaran oo aada u baahdi weyn ayay hayaan duruufaha ay ku shaqeeyaan waa duruufo dhammaanteena isla ognahay hadday ahaa- ahaan lahayd xag nololeed iyo hadday ahaan lahayd xag tababareed iyo hadday ahaan lahayd xag qalabintaba Ee, duruufahaas ayagoo ku shaqeeya ay waxaan aaminsanahay shaqo aada iyo aada u ballaaran oo u baaxad weyn inay mar kasta qabtaan qoraxda iyo qoobka iyo maaragtay iyo iyo iyo roobkana ay taagan yihiin waxaan rabaa baarlamaanka sharafta hortiisa horta inaan mahad ballaaran aan ciidamadaasi uga uga uga uga jeediyo ayaan rabaa marka xiga waxaan rabaa inaan aada iyo aada hoosta uga xareeyo aan caddeeyo in cid kasta oo eedaysanaa nooc kasta oo ay tahayba ee gacanta dowladda soo galo ay qasab tahay in la hor keeno ee, cadaaladda iyo sharciga horteeda oo aysan marnaba suurtagal ahayn saxna aysan ahayn qofi inuu gacantiisa sharciga uu ku oofsado inaysan marnaba shax- ee, sax ahayn taas ayaan rabaa marka koobaad inaan caddeeyo oo aan qiro Ee, haddaan intaa uga gudbo ee, haddaan fasiraad ka bixiyo dhacdadii dhacday saddex iyo tobankii bishii maarso ee la sheegay in dad maxaabiisa ee u xirnaa ee, hay-adda nabad sugidda soomaaliyeed lagala baxay xabsigii kadibna la dilay waxaan fasiraadaas ka dhihi lahaa sidan soo socoto marka koowaad waxaan fasiraad weydiinay markay dhacdada dhacday ee, waxaan fasiraad weydiinay hay-adda nabadsuudda qaranka oo halkaas uu gudaheeda ka dhacay ayaan fasiraad weydiinay waxayna fasiraadii ay noo sheegtay ee, noo soo gubisay ribood ama ee, warbixin la xiriirta arrinta ayada ah waxay noo sheegeen in ay soo qabteen laba xubnood oo ka tirsan ee, amiirada waaweyn ee madaxda ah ee ururka al-shabaab labadaa xubnood mid wuxuu qaabilsanaa arrimaha ee, dilalka qorshaysan ee ka dhaca magaalada muqdisho midna wuxuu qaabilsanaa uu madax ka ahaa ee, falalka argagixisa ee ka dhaca dhammaan gobolka hi- gobolka banaadir shabeellaha hoose iyo shabeellaha dhexe ka dhaca ayuu madax u ahaa oo qaabilsanaa labadaas xubnood oo ay soo qabteen ayay hay-addu waxay noogu warbixisay in sida caadiga ahba waxay same- samaysaa hay-addu markay soo qabtaan xubno noocaas oo kale ah si loo helo dembiyada dembiyada ayaga ah dadka raadka ku leh meelaha laga soo abaabulay sida loo soo abaabulay waxay u sheegaan dadkaas ay soo qabteen haddii aad noo caddayso na tusto falal iyo waxyaabo iyo warbixinno dheeri ah oo noo fududayn kara qorshayaalka iyo waxyaabaha jiro oo idin inay n- noo cadaadaan waxay taas ku sahlaysaa adiga eedaysanaha ah in dembiga uu kaa khafiifo ayay ku sahlaysaa dhiirigelin noocaasay mar walba qofka eedaysanaha ay siiyaan ayadoo taa laga duulayo ayay ee, habeenkii labaiyo tobanka bisha ay ahayd bisha ma- maarso ayay laba labadaa xubnood ayaga ah ay waxay u wadeen kadib markay u sheegeen inay garanayaan goobo ay hubku duugan yihiin kadib markay u sheegeen inay garanayaan goobo madax sare iyo mas-uuliyiin sare ururka al-shabaab ay ku dhuumaalaysanayaan ayay waxay u wadeen magaalada qaybo ka mid a ayay u wadeen si ay meelahaas ay sheegeen oo warbixintooda ku sheegeen ee, loo dabagalo kadibna xubnahaas dhuumaalaysanaya iyo hubkaas ay sheegeenba loo helo laakiin waxaa nasiib xumo noqotay in ee, sida ay warbixinta noogu sheegeen ee, hay-adda nabad sugidda in ay la kulmeen ee, xubnihii ama ciidankii waday ee, qaab shirqool oo kale ah oo ay ku dhaceen ee, meel af libaax ah kadibna rasaas la isweydaarsaday rasaastina ay ku dhinteen labadii xubnood ee ashraabka ahaa oo ay dhexda labada ciidan ay galeen ayna ku dhaa- uuna ku dhaawacmay xubin ka mid ah hay-adda nabadsuginta soomaaliya uu ku dhaawacmay kow horta waxqabadkii koowaad oo arrinta aan ka qabanay waxay ahayd inaan caddayn weydiinay hay-adda nabadsuginta caddaynteediina ay sidaas noqotay waxqabadka labaad wuxuu ahaa golaha wasiiradu wuxuu saaray isagoo shir iskugu yimid wuxuu saaray guddi heer wasiir ah oo saddex wasiir ka kooban oo baaritaan mug dheer ama mugle kusoo sameeya falkaas asaga ah oo dhacay iyo sidau u dhacay iyo ciddii ka dambeysay intaba baaritaanka asaga ahna runtii wuu socdaa waxaana rajaynaynaa insha allahu tacaala inaan eh, la qaybsan doono baarlamaanka gudiyidiisa- guddigiisa amniga iyo baarlamaankaba haddii loo baahdo iyo hay-adaha ay qusaysa dhammaantood inaan la qaybsan doono marka baaritaanka kusoo dhammaado qodobka saddexaad wuxuu ahaa waxaa isbedel lagu sameeyey hogaankii sare ee hay-adda nabad sugidda soomaaliyeed ayaa isbedel lagu sameeyey ayadoo eh, loo loo magacaabay dad kumeel gaar ah haddana lagu hool jiro sidii dad rasmi ah loogu magacaabi lahaa saddexdaas tilaabo ayaan ka geysanay ama aan ka qaadnay haddaan nahay xukuumadda falkaas asaga oo dhacay Eh, haddaan su-aasha labaad u gudbo inta aanan ka jawaabin arrintaasi waxaan jeclaan lahaa inaan baarlamaanka sharafta leh ee soomaaliyeed la wadaago dadaalada aan kala go-a lahayn ee ay ciidamada nabadgelyada ugu jiraan sugidda amniga iyo xasilinta dalka su-aashii labaad jawaabteedaan ku jiraa hay-adaha amnigu waxay fashiliyeen ilaa labadii bilood ee lasoo dhaafay ilaa toban isku day qarax oo ay toddoba ka mid ah magaalada muqdisho dhexdeeda ka fashiliyeen mid ka mid a beledweyne ay ka fashiliyeen mid ka mid ah fal qarax oo magaalada adis ababa la rabay in laga fuliyey ay ka fashiliyeen mid ka mid ahna magaalada nairobi fal la rabay in laga fuliyey ay ka fashiliyeen sidoo kale eh, shabakaad kamid ah shabakaadka ee, kooxda al-shabaab ee argagixisada ah ayay burburiyeen hay-adaha nabad sugidda waxaa jiray meelo badan oo ay hay-adda amniga hay-adaha amniga ay xoogga saareen si nabi- nabadgelyadeeda iyo amnigeeda loo ilaaliyo waxaa la qabtay dad muhiim u ah shabaabka kuwaas oo qaar badan oo ka mid ah fududeeyey in xog weyn laga helo ee, kooxda al-shabaab iyo siday u howlgasho gaar ahaan magaalada muqdisho dhanka kale haddii aan isku dayo inaan ka jawaabo su-aas- su-aashan waxaa is leeyahay waxaa sax ah war muftiyeedka uu soo saaray wasiirka warfaafinta ee uu kaga jawaab celinayay digniintii sirdoonka dowladda ingiriiska marka laga eego arrimahan soo socda kow xogta ay bixiyeen ma ahayn mid dowladdu ay moogeed ee waxay ahayd mid hay-adaha naga sirdoonka ay la sheergareeyeen ama ay la wadaageen ee hay-addaas sirdoonka ee ingiriiska mid ay la wadaageen ayay ahayd xogta asalkeedana annaga ayay naga timid labo xogta markaasi aan wada haynay ma ahayn mid gaar siinay mid gaarsiisneyd digniin heer digniin mid gaarsiisneyd ma ahayn culayskeedana uu gaarsiisnaa habka ay uga hadleen iyo qaabka ay uga hadleen sidaa daraaddeed annagoo golaha wasiirada isagoo ka duulaya khatarta ay keeni karto in digniin noocaas oo kala la bixiyo oo ay ku keeni karto amniga dalka horumarka dalka horukaca dalka ay ku keeni karto daraaddeed iyo khatarta digniin oo ay bixiyeen iyo xogta aan ka helin oo mustawahaasi aan gaarsiisnayn daraaddeed ayaa golaha wasiirada iyo wasiirka warfaafintu waxaa waxay ku qasbanaaday in uu statementigaas bixiyo waxaan u arkaa statement- statementiga xilligaas uu bixiyey inay u ahaa statement sax ah oo lagu badbaadinayay amniga dalka iyo sumcadda dalka lagu badbaadinay waxaan u arkaa haddaan u imaada dhacdadii dhacday afar iyo tobankii bisha waxaan u arkaa inay ka mid tahay ama la mid tahay dhacdooyinka argagixi falalka argagixiso ee dhaca mar walba dalka ka dhaca inay la mid ahayd ayaan u arkaa umana arko anigu shaksi ahaan iyo hay-adaha nabad sugidda oo aan mas-uulka u ahayba inay ahayd dhacdo ama fal ee mutaysan kartay ama xiriir iyo lugla leh digniinihii la bixiyey iyo xajmigii iyo xowligii loo yeelay inay la- la- la mid ahayd uma arko anigoo u tacsiyeynaya dadkii ku dhintay ee dadkii ku dhaawacmayna runtii u maaragtay caafimaad u rajeynaya laakiin haddana waxaan u arkaa dhacdadaas ayada ah inaysan ahayn dhacdo xajmigii digniineed ee dowladda ingiriiska ay bixisay ee wadanka amnigiisa iyo sumcadiisa khatar gelinayay mid u dhigantay inaysan ahayn baan aad iyo aad ugu arkaa su-aasha qaybteeda kale ku saabsan maxaad ka qabatay ama maxaa laga qabtay dadkii falkaas soo mareegay dadkii falkaas soo mareegay dad badan oo aan ku tuhunsannahay inay falka ama fududeeyeen ama qayb ka ahaayeen waa xiran yihiin qaar badan oo ka mid ahna waxaa ku socota baaritaan aad iyo aad u xeeldheer ayaa ku socda markii baaritaanka uu soo dhammaadana insha allahu tacala waa soo sheegi doonaa falka waxaa laga soo abaabulay duleedka magaalada muqdisho gaar ahaan eh, deegaanka lafoole ayaa falka laga soo abaabulay markaan baaritaan iyo tixraacan ku sameynay deegaanka lafoole ayaa laga soo abaabulay tilaabooyinka amni ee dowladdu hadda ay qaadayso ee oo ay ka qaadayso in fala noocaas oo kale ah aysan dhicin waa tilaabooyin dhowr oo isku jira waxaa ugu horeeya inaan dhaqso aan rabna inaan u howlgelinno ciidankii kunka ahaa ee loogu talagalay amniga magaalada caasimadda inay sugaan ciidankaas muddadii lasoo dhaafay tababarkooda iyo qalabayntooda aad iyo aad loogu howlanaa waxaan rajaynayaa goor dhow oo muddo maalmo gudahooda inuu ku howlgeli doono sidoo kale waxaan dhowaan howlgelinaynaa oo dib usoo nooleynay ee waaxdii ka tirsaneed ciidanka booliska soomaaliya oo la dhihi jiro oto oto waaxdaas oo aan u dhammaystirnay labaatan baabuur oo si kaasa waaxdaas oola shaqeeya ee saaran yihiin ciidamo saaran yihiin qaabka isgaarsiinta leh bar telefoon oo qof kastoo soomaaliyeed oo khatar dareemo uu la soo xiriiri karo deg degna ku howlgeli karta ayaan dhowaan insha allahu tacaala maalmo gudahooda ayadana inaan howlgelinaan damacsana waxaan kaloo sidoo kale ee tilaabooyinka noocaasoo kale si looga hortago aan qaadnay qorsho sirdoon oo aada iyo aada u xoog badan oo aan hadda suurtagal aysan ii ahayn inaan ayadoo qaladka warbaahinta uu joogo aan halkan ka shaaciyo laakiin aan diyaar u ahay guddiga amniga inaan la sheergareeyo lana wadaaga aan diyaar u ahay labadii su-aalood inay dhammaadeen
maasanta xildhibaan hay ama qanacsan yahay xildhibaanka su-aasha weydiiyo
mudane wasiir macnuhu ma aha in uu qanaco qofka su-aasha weydiiyey su-aashan waxaa soo qoray in ka badan soddon xildhibaan judgmentigeedana wuxuu yaalaa golhu u yaalaa macnuhu ma aha inaan anigu ka qancay iyo inaana ka qancin laakiin macnuhu waxa weeye idinkaa iskale su-aasha aan rabo inaan wasiirka ku xeliyo waxa weeye waxaad noo sheegtay maxaabiista la laayay inay laba ahayd tiraduna waxay sheegaysaa inay ka badan yihiin ko waxaad noo sheegtay in wasiirka uu sax ku ahaa inuu yidhaahdo khatari ma jirto ama go-aanka walaha wasiiradu ahaa khatartu inaysan jirin ama aysan ama ay yaraydba waxaana muuqata inay soddon muwaadin ay ku dhinteen meeshaas qaraxyadu ka dhaceen ama qarxu ka dhacay haddaba sidee isu waafajinaysaa khatari ma jirto iyo intaasoo muwaadin inay dhintaan mudana wasiir waxaan kaa codsanaynaa inaad si waafiya uga jawaab su-aasha ayada maadsan waa mahadsan yahay yaasiin ee annaga xogta aan ognahay ee waxaa weeye dadkaas maxaabiista ah ee waa la laaya laleeyahay laba xubnood oo xogta annaga aan ognahay ciddii ka badan haysta ayadaa noo faa'iideyn doonta insha allah tacaala arrinta labaadoo ku saabsan arrinta khatarta iyo digniinta annagu waxaa kulligeen mas-uuliyad naga saaran tahay amniga guud ee dalka mas-uuliyad naga saaran tahay in la yidhaahdo waddanka soomaaliya khatar ayaa ka jirta lama tegi karo in la yidhaahdahay waxay damage ku tahay amniga guud ee qarankaay damage ku tahay waxay damage ku tahay sumcadda guud ee qarankaay damage ku tahay arrintaa ayada ah xukuumadda soomaaliyeed ayadoo xogta ay hayso ku dhisayso inay amniga guud ee dalka iyo iyo iyo iyo iyo iyo macnaha sumcadda guud ee dalka ay difaacdo ani waxaan u arkaa arrin xaq ah iyo arrin saxaan u arkaa waxaa ka dhalan lahaa hadday xukuumadda dhihi lahayd amnigii sida ay sheegeen digniinaha dowladda ingiriiska amniga dalka qatar uu ku jiraa waxaa ka dhalan lahayd dalka inaanan qof bini aadan ah oo usoo safraa inay jirin diyaarad timaadaa inaysan jirin markab yimaadaa inuusan jirin wadanka inuu go-doon galo ayaa ka dhalan lahayd qatarta ka dhalan lahayd ayaa ka tira badnaan lahayd hadday xukuumaddu ku waafaqi lahayd sheegli lahayd arrintaa ayada ah xukuumaddu markaa iyadoo xooga dhab ah haysay xukuumadda marka ayadoo xooga dhaba haysay ayay arrintaas saa uga jawaabtay waxaan kaloo rabaa walaalayaal in inla sheergaleeyo annagu waxa aan la dirinayno waa argagixiso qarsoon oon dagaal foolka foola aan nagula jirin oo dhumaalaysanaysa waay waxa aan kula dirinayno iyo awoodda aan kula dirinayno waa is ognahay intaan la eg tahay ciidankanaga tiradiisi waa ognahay tiradiisi waa ognahay qalabkiisi waa ognahay maca daalika ay sidaas tahay anigu waxaan kun iyo kow jeer aaminsanahay ciidamada soomaaliyeed marka tiradooda iyo tayadooda iyo awoodooda loo fiiriyo iyo cadowga ay la dirinayaan ee u babacdhigayaan wax aad iyo aad u tiro badan oo dowlado tiknolojiyo iyo qalab iyo ciidan aga tiro badan haysta ay haystaan ayay sameeyaan aaminsan tusaalaan insiinaya warbixin qaramada midoobay ay soo saartay bishii abril dalka ciraaq kun iyo lixdan iyo sagaal qof ayaa falal argagixiso iyo qaraxa ku dhintay dalka ciraaq shan boqol oo kun oo ciidan ah oo loo tababaro oo loo qalabeeyey ayuu leeyahay dalka ciraaq wuxuu ku bixiyaa securitygiisa sanadkii toddoba bilyan oo dollar ayuu ku bixiyaa sanadkii securitygiisa annagana securities ka dhaafe miisaaniyadda guud ee qaranka soomaalida boqol iyo labaatan iyo shan milyan ah oo securitygu uu qayb ka mida u yahay maca daalika ciraaqda intaas toddoba milyan iyo barka dollar ku bixisa securitygeeda oo ay ciidan shisheeye oo maraykan iyo cid walba ay joogaan oo ciidan nus milyan qof la eg oo tababar iyo qalab oo dhan u dhamaystiraya haysta waxay bishii abril oo keli ah maga- dalka ciraaq ku dhintay kun iyo lixdan iyo sagaal qof oo lagu dilay farar argagixiso waa sida ay qaramada midoobay ay soo saartay ilaahay idinku dhaasi idinka ay weydiiyeen matare intaa la egaa bishii naga dhimatay oo farar argagixiso iyo qarax nooga dhimatay aniga waxaan marnaba u- waxaan waxaan waxaan marnaba aniga aniga waxaan waxaan arkaa anagoon anagoon anagoon isdifaacayn oo aan bini aadan nahay xaqnana loogu leeyahay in waxna la weydiiyo na la xisaabtamo haddana waxaan qabaa dadka naga soomaaliyeed baarlamaanka sharafta isagoo raalliga ah in waxa adduunka ugu fiican iyo waxa ugu xun keliya waxa aan laga dhigin waxa ugu fiican ma heli karno waa meeshaan u socono laakiin ciidamadana amniga ciidamadana amniga iyo systemkeeda securityga waxaan is leeyahay maalinba maalinta ka dambayso horu socod iyo koru socod ayuu ku jiraan
waa mahadsan tahay wasiir haddii su-aalaadka lagu qanci waayo annagaa isku harayno boqol maraa loo yeeri karaa does not mean haddii hadda oo inaan qiimeyn hadda maaha laakiin jawaabaha waa inay mataqaanaa sidii ay ku socdaan loo qaato fadlan su-aasha saddexaad xildhibaan suleymaan ibraahim inta xasan
بسم الله الرحمن الرحيم دعوات السلام يا الناس عدوان مقنع الأقوال اللي هذا أكسر داري قدومية ومالسية قصد الشيء وزير كسوء الجيبة يسوى صوت هيئات ممالسية تحيل كي سؤاشا ويدين يو بركة هوري وحي تاي مدن الوزير سؤاش تتحاف مدن الوزير maxaad kala socotaa shirkadaha ajanabiga oo waddanka jooga oo gaalka loo leeyahay amniga gaalka loo leeyahay ee ka howlgala magaalada muqdisho iyo gal iyo dalka guud ahaan soomaaliya ma leeyihiin cid hubaysan ciidan hubaysan faqradda labaad yaa bixiyey ogolaanshaha dalka ay ku joogaan cidda bixisayna waa kaalan ayagoo cadayna oo gruuf ah weliba documentsi ayaa saxiixi dadkii hore dhammaantood
bismillahi raxmaan raxiim saaxiibka ibraahim kacase aada u mahadsan yahay horta marka koowaad aniga ma soo daahin ee xilligii baarlamaanku ay qabtaan ku imid marka waa mahadsan yahay marka xiga shirkadaha securityga ee ajnabiga ah ee su-aasha lagu sheegay shirkadaha securityga ee amniga ee su-aasha lagu sheegay annaga inta aan ognahay wasaaradda arrimaha gudaha agteeda hal shirkad ayaa ka diiwaan gashay shirkadaha kale ee la sheegayo waxay ka howlgalaan eraboorka dhexdiisa iyo ciidamada ajnabiga ah ee eraboorka dhex degan ayay service eraboorka dhexdiisa uga qabtaan waxaan hadda ku howl jirnaa tirakoobkooda dabagalkooda iyo diiwaangelintoodaan ku howl jirnaa dhinaca kale wasaaraddu waxay gacanta ku haysaa sharci lagu maamulayo ama la rabo in lagu dhaqo shirkadaha securityga ee ajnabiga ah su-aashaas waxay ila tahay saddexda qaybood oo jawaabteeda inuu inaan jeeday
wasiirka su-aasha saddexaad saasuu ugu jawaabay had hadda korna waa idiin sheegay waxaan idin yidhi haddaa su-aasha lagu qanacsaneen annaga evaluation samaynayna annagaa dib isugu naqayna beritaan u yeeranayna su-aasha afraad xildhibaan bishaar ogaas ibraahim su-aasha afraad أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مدن قدومية مدن حلقانو مدن وزير وعليكم السلام وسلامتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤال شيء هو سؤال أفراد مدن وزير ما جرتا إن دب شباب كسو قلا إن لو قاسو إن يكم من نغضان عيدا كان نبسوكي تقرن وسؤال أفراد حرف A B حديث جوابته تايها سيدين لو هو بيا بعد مدن فرناساتي سؤال
bismi illahi raxmaan raxiim dadka ururka al-shabaab ka soo gala ama gacantii dowladda soo galay al-shabaabka horta laba nuuce marka hore isugu jiraan dad dagaal lagu qabtay iyo dad isku isku soo dhiibay ninkii dagaal lagu qabtay waa dambiile maxkamadahan u gudbinaa baaritaan markii lagu sameeya kadib ninkii iskiis isku soo dhiibana laba qeybaan u kala qaybinaa defectories adyada laba qeybaa loo kala qaybiya nin khatartiisa ay sarrayso marka la baari kadib ama matalan hogaamiye ah ama baaritaan kadib lagu ogaado in falal khatara iyo waxyaaba khatar ah nin damacsan ama ku jiri jiray uu yahay marka waa nin khatartiisa ay sarrayso asagana waxaan u gudbinaa maxkamadaha inta kale soo hartay defectoriska waxaan geynaa xerooyin lagu dhaqan celiyo ayaan geynaa aan ku xaraynaa xerooyinkaas ayay ku xaraysnaadaan waxaa marmarka qaar dhacda dad dadkaas qaybta saddexaad ah oo waraysi aan la yeelana kadib ay noo caddaato inay xog iyo maaragtay xaalado aada u tira badan ay ka hayaan nimankaas argagixisada ah iyo howlgalladooda iyo shaqadooda ay ka hayaan inay jiraan baa noo caddaato dadkaas ayaga ah si xirfad ay ku dheehan tahay oon marnaba lagu soo dhexdaraynin ciidamada nabad sugidda aan lagu soo dhexdaraynin ayaa looga faa'iidaystaa xogtooda iyo waxa ay hayaan ayaa looga faa'iidaystaa annagoo dareemi karna khatarta ay keeni karaan haddii ciidanka lagu soo dhexdalo sidaas ayaan kula macaamilsanaa dadka al-shabaabka
su-aasha shanaad xildhibaan cusmaan libaax ibraahim cusmaan libaax
su-aashayda shanaad mudana gadoomiye mudanayaal iyo marti sharafka kale iyo wasiirka arrimaha gudaha asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu su-aashayda aniga ugu dambaysa ayaan leeyahay waxayna tahay wadooyinka xamar ka baxa ee aada gobolada dalka waxaa ku soo badanayaa isbaarooyin ay dhiganayaan dad ku libisan biriidka ciidamada dawladdu maxaad ka qabanaysaan macali wasiir waa mahadsantahay waa mahadsanta xildhibaan cusmaani baa aada u mahadsan yahay isbaarooyinka mar walba ama marar badan la yaalla ama la dhigaa jidadka ka baxsan magaalada muqdisho runtii aada iyo aad ayay noo xanuujinayaan ciidamada amniga ama ha ahaadaan kuwa amniga gudaha inay ka shaqeeyaan lagu talagalay booliska iyo nabasugidda ama ciidanka wasaaradda gaashaandhig hoos yimaada militariga intaba dadaal aada iyo aada u badan ayaan arrintaa iyadaa kula jirnaa waxaan rabaa baarlamaanka soomaaliya inaan dareensiiyo cid kasta oo diriiska dowladda ama diriiska ciidanka qabta horta ciidanka dowladda kamid maaha ee waxaan marar badan ogaanay dad diriiska dowladda qabaa oo aan dowladda ciidankeeda ka mid ahayn oo raba inay dhaawacaan sumcadda iyo maaragtay magaca ay ciidanka soomaaliyeed leeyihiin inay dhaawacaan weliba runtii waxaan ogaanoon soo qabannay dad ka tirsan kooxda al-shabaab oo ciidan diriiska intay soo gashtaan jidadka istaaga kadibna falalkaas burcadnimada a sameeya ayagoo ujeeddadii ugu golleeyihiin ay tahay inay wiiqaan dhaawacaan sumcadda ciidanka maxaa ka qabanaysaa hadday taagan tahay runtii howl badan iyo shaqo badanna waa laga qabta haddana wasaaradda gaashaandhigga iyo wasaaradda arrimaha gudaha ayagoo iskaashanaya operation aad iyo aad u weyn oo arrintaas ayadaa lagula dagaalamayo ayaan gacanta falayna waxaan rajaynaynaa goor dhow aan fogey inaan zuulin doono dhammaan wax alla wixii jidkooyo ah oo magaalada banaankeeda taala insha allah tacaala
waa mahadsantahay wasiir waxaan filayaa sidaas inay noogu dhammaadeen su-aalaadka jawaabihiisa wixii wixii howlaan gelaynaa haddana wasiirka waan fasaxaynaa wixii howlaan meel isku harayno waxaan codsanaynaa in xogeynta wixii jawaab la bixiyey oo wasiirka bixiyey ayadoo qoraal ah in xildhibaana loo soo gudbiyo haddii ay qanacsanayn hadhow waqti aad u heshaan inaad wasiirka dib ugu yeerataan idinkoo aan qanacsanayn si sharaf nidaam waxaan rabnaa in awoodda baarlamaanka uu leeyahay oo sharciga dastuuriga waajibaadkiisa in mas-uul ama any institution inuu u yeeran karo si sharaf lah uu waxan karo su-aalad u weydiin karo uguna jawaabi karo marka xildhibaano waxaad leedihiin awooddaas awooddaas haddana waxaan ugu mahadcelinaynaa ajiibkeena soo ijaaba xukuumadda siday rabaan ay noola shaqeeyaan kan fadhiga labaadna wuxuu ku saabsan yahay waa legislation xukuumadda waxaan ka codsanaynaa inay noo soo gudbiyaan sharciyadooda si aan shaqadeenna u wadano maadaama ay tahay kan fadhigaan dhaba in sharci dejin ay tahay iyadoo taas ay tahay inaan ku dhex darno inaan wasiir kasto ama mas-uul kasta ka tirsan institutionada aan la shaqaynano inaan waqti kasto iyo saacad kasta ma yeeli karno waa maasantihiin wasiir aad baa- gudoomiye haddaa haddaa ii ogolaato haddaa haddaa ii ogolaato waxaan u mahadcelin lahaa xubnaha ee ba- baarlamaanka ee golaha shacabka soomaaliyeed guddoonkiisa iyo xubnihiisa waxaan diyaar u nahay saacad kasta iyo xilli kasta oo aad noo yeertaan inaad wax naga weydiisaan wax alla wixii mas-uuliyada ee aad noo dhiibateen naguna aaminteen waxaan diyaar u nahay wax alla wixii xisaana waxaan diyaar u nahay wax alla wixii toosina waxaan diyaar u nahay wax alla wixii tala ah iyo wax alla wixii la xisaabtana intaba diyaar u nahay aadan mahadsantahay